warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya tallaabadii uu ku dhawaaqay laba maalin ka hor magaalada muqdisho ee tirakoobka ummadda soomaaliyeed uu ku sheegay waxay u muuqatay mid muujinaysa dowladda federaalk ee soomaaliya inay doonaysa in mar kale ay jaho weerarin gasho iyadoo waqti yar uu ka harsan yahay mandateka xukuumadda laba kun iyo lix iyo toban wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga cabdiraxmaan caynta oo horey u ahaa mahadka heritage ee daraasaadka ee magaalada muqdisho maamulaheeda guud ayaa horey u baahiyey tirakoobkan oo u muuqanaya mid ay sameeyeen u n f b a iyo weliba sidoo kale hay-adaha qaramada midooda qaarkood oo sida caadada ah marar badan ka been sheega tirada dadka soomaalida ee deegaamada qaar ku nool sida warbixinta ka muuqatayna waxaa aada loogu roonaaday oo tiradooda la buunbuuniyay dadka ku sugan gobollada waqooyiga ee dalka iyo bartamaha dalka meelo ka mid ah waxaana xusud mudan in gobollada waaweyn ee soomaaliya qaarkood laga soo qaado inaysan wax dada joogin taasoo ka dhigan warbixintu ay ahayd mid si gaara u saameynaysay dhammaanba dhinacyada kala duwan ee soomaalida dowladda federaalka ee soomaaliya oo mandatekeeda ay ka hadheen muddo yar waxaa looga fadhiyay inay gaarto himilooyinka waaweyn ee la xidhiidha arrimaha laba kun iyo lix iyo toban wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga waa wasaaradda loo xil saaray iskudabaridka iyo diyaarinta qorshaha la xidhiidha laba kun iyo lix iyo toban ee beesha caalamka kaga aadan barnaamijyada layaa new dealka oo soomaaliya iyo midooda yurub ay horey ugu heshiiyeen ayay ahay inay dardargeliso go-aan cadna ay ka gaarto laakiin sida muuqato dowladdu ay ka jeesatay wasaaraddu shaqadii loo egmaday waxayna u wareegtay arrimaha kale ee mashquulinta shacabka iyo weliba sidoo kale in la abuuro kacdoonna siyaasadeed oo hor leh oo xalkooda iyana muddo u qaato dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inay ku fashilantay hirgelinta taabagelinta tirarkii hore loogu igmaday waxaana muuqanaya walaacyo xoogle oo laga qabo in dowladdu aysan iminka u dhaga fududayn sidii loo gaari lahaa heysiga laba kun iyo lix iyo toban soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa dagaallo iyo rabshado waxaana soo baryaya waayo cusub iyadoo ay weli jiraan khataro waaweyn oo dhanka ammaanka shabaab ayaa weli gacanta ku haya meelo muhiima oo ka mid a dalka sidaasoo kalena meelo kale oo ka mid a dalka waxaa ka jira falal amni darro waxaana dowladda laga dhowrayay tirakoobka dejinta iyo meelmarinta nidaamyada federaalka ee soomaaliya iyadoo dadkuna ay tahay waxa ugu horreeya la tirinaya si loo galo doorasho laba kun iyo lix iyo toban laakiin sida muuqata tirada lasoo bandhigay ma aha mid saxa waxaana goor horeba diiday xubno ka tiran dowladda federaalka ee soomaaliya odayaal dhaqan dowladaha puntland jubbaland iyo somalilan oo dhammaantoodba ku tilmaamay mid laga been sheegay oo la buunbuuniyey